waad mahadsan tahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaan ku suganahay iminka oon kula hadlayo waa weliba waxaan ku suganahay taliska guutada koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta si weyn loogu xardhay astaanta calanka soomaaliya iyo calanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya astaantooda ah marka ciidamo fara badan ayaa halkan ku sugan oo u diyaar garoobaya in ay u dabaaldegaan labaiy tobanka abriil oo ku beegan markii la asaasay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamadani iminka halkaani ilaa iyo xalay ilaa iyo saaka ayay dabaaldegay muujinayeen waxaa barbar socda fanaaniin qaadaya heesta qira leh oo wadaniyad ah oo ka turjumaya aas-aaska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo weliba ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sanadkaani gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha dhexe ay ku naaloonayaan guul ay ka gaareen gobo fara badan ay kala wareegeen kooxda ugusa ee argaxisada soomaaliya awjiyada farxad ayaa ka muuqata ciidamada saakay ilaa iyo xalay way dabaaldegayeen garabkeyga iminka waxaa taagan dhame maxamuud gaalkacyo oo iminka kugu wareejinaya hay maxamuud farxadda ku aadan sanadguda laba tobanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed maadaama kamid a saraakiisha guddada koowaad ee ku sugan magaalada jowhar bal farxadaada iyo sababta balka bismillaahi raxmaani iraxiim saaxiib marka horeysa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam
ahay saaka aad baan u faraxsannahay haddaan nahay xoogga dalka soomaaliyeed waa sanad guuradeenii labiiyo tobankii abriil waxay gaar u tahay xoogga dalka soomaaliyeed si wanaagsan oo wanaagsan oo wanaagsan ayaanu u dabaaldegaynaa oo maxaanku idhahnaa diyaar garownay xagga nabadgelyada xagga maxaanku yidhaha gaadakacayaarka xagga moralka si walba oo dhan marka adiguna noo soo hambalye weriya noo soo hambalye taliya waa mahadsan tahay haddii aan kuwaadiyo kuweydiiyo su-aasheeda ugu horeysa bal dadka shacabka ay ku sugan gobolada waa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo deegaanada kale hoos yimaada bal iyaguna sidee u dabaaldegayaan xaaladda guud ahaan amniga iyo deegaanadii ugu dambeeyey maleeshiyaadka nabadiidka kooxda al-shabaab laga saaray bal ka waranba
waxaad ummadda jawhar ma xorowdeen haddaan ummaddu nala shaqaynayn dadka soomaaliyeed oo shacabka haddaysan nala nala shaqaynayn jawhar ma xorowdeen maxaan ku idhaahdaa xagga nabadgelyada iyo xagga iska fogaynta iyo xagga yacni ka diyaar garowga intaasba aad iyo aad aad iyo aad wiilkeena waxaa ka mid tahay saraakiisha ciidamada maanta waxaa la joogaa maalintii la asaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo labaiyo tobanka abriil bal dareenkaaga ka waran markii la gaaray maanta oo kale maasha allah maasha allah lama koobi karo xataa hadda indhahayga idinbaa hadda kusoo dhacaysa aad iyo aad iyo xasuus hore iyo waxbaa isoo galay marka aad baan maxaanku idhahdaa u faraxsannahay dhammaanta iyo magacaas wixii sheegta xooga waa ku salaamayaa taliye sanad guru wacan ku salaam malaagaa ku salaamto okay